ka mida jabhadaha ka dagaalamaya dalka suudaan ayaa qabsaday shaybaadh qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen iyadoo ay yaalaan muunado cudurro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada taasi oo abuureysa xaalad aada u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga ururka caafimaadka ee qaramada midoobay ee w h o ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi maleeshiyada galay shaybaadhka ayaa dhammaan farsamo yaqaanadii shaybaadhkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray nima saciid abdi oo ah wakiilka w h o ee suudaan ayaa sheegay in gebi ahaanba shaybaadhka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mida dhinacyada dagaalamaya oo saldhig militari ka dhigtay muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin balse wuxuu intaasi ku daray inuu telefoon ka helay madaxa shaybaadhka qaranka ee khartuum isniintii xabad joojin laba iyo toddobaatan saacadood ah oo uu garwadeyn ka yahay maraykanka oo dhexdhexaadinaya labada jenaraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka suudaan ayaa si rasmiya u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi suudaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay afar iyo toban weerar oo loo geystay bahda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday islamarkaana ay dhinteen siddeed qof laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaanay w h o ka digtay in dhammaystirka kaydka bacaha dhiigo halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la-aan aawadeed wasaaradda caafimaadka ee suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda afar boqol iyo sagaal iyo konton qof iyadoo afar kun iyo labaiyo toddobaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen w h o ayaa salaasadan maantaa sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmiya ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in kumanaan qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha waxaana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo ka qaxay suudaan in gargaar la gaadhsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka jaad iyo koonfurta suudaan u n h c r waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran laura lacostro oo ah wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ee jaad ayaa sheegtay in ilaa labaatan kun oo qaxoonti iyo halkaasi gaadheen sidoo kalena iyadoo saxufiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa boqol kun oo qof ay gaadhaan wadamada dariska ah dhinaca kale maari helen oo ku sugan koonfurta suudaan ayaa sheegtay in ku dhowaad afar kun oo ka mid a qaxoonti ka badnaa siddeed boqol oo kun oo ku sugnaa dalka suudaan oo ka qaxay koonfurta suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka suudaan